khilaaf ayaa ka taagan doorashada jubbaland oo sii xoogeystay khilaafkaasi waxaana markan kusoo biirtay beesha caalamka oo ayna doorkeeda ciyaareysa waxaa xoogeystay khilaafka ka taagan doorashada maamulka jubbaland kadib markii xubnaha beesha caalamka iyo guddiga doorashada jubbalandba ay saacadihii ugu dambeeyey ama labadii cishe ugu dambeysaba ay isdhaafsadeen dhowr warqadood oo ku saabsan hanaanka doorashada jubbaland xubnaha beesha caalamka ayaa hadda kusoo biiray khilaafka ka taagan doorashada maamulka jubbaland kadib markii ay sheegeen inaysan taageeri doonin natiijada kasoo bixi karta doorashada waa haddii beesha caalamka sida ay rabaan wax aan loo sameyn james swan oo ah wakiilka qaramada midoobey oo qaabilsan arrimaha soomaaliya qoraal oo u diray guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland ayaa lagu sheegay in haddii aan la qaadin tallaabooyinka ay codsadeen beesha caalamka aysan taageeri doonin natiijada hanaanka doorashada ee jubbaland ay kasoo bixi karta guddiga doorashada haddii uusan wax ka qaban walaaca ay muujinayaan ama ay qabaanba dhinacyada ay quseyso arrintan waxaa jirta halis ah in natiijada hanaanka doorashada uusan heli karin taageero buuxda oo laga maarmaan u ah in la joogteeyo xasiloonida iyo nabadgelyada jubbaland ayuu raaciyay wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya qoraal uu soo saaray xubnaha guddiga doorashooyinka ee xuduudaha ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo saaray warqad ugu jawaabayo qoraal xalay kasoo baxday wakiilka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya james qoraalka kasoo baxay guddiga doorashada ayaa mar kale waxaa lagu faafiyey geedi socodka doorashada guddiga iyo howlaha doorashooyinka ayaga oo beeniyeyna inaysan dhexdhexaad ka ahayn eedeemo loo soo jeediyay oo la xiriira in dhinac ka mid ah ay u xaqlinayaan oo la oo ah musharax gaara ay taageerayaan guddiga doorashada waxaa sidoo kale xusid mudan in wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ay sharci darro ku tilmaamtay habka loo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi jubbaland iyadoona wasaaradda ay ka digtay in wax walbo natiijo ay kasoo baxa doorashada inaysan aqoonsan doonin guddiga doorashada jubbaland ayaa ku adkeysanaya in hanaanka doorasho ee socda ayiin kuwa saxa islamarkaana ugu dambeyn labaiy labaatanka bishan ay noqon doonto waqtiga ugu dambeeya ee la doorto madaxweynaha jubbaland guddiga ayaa taageero ka helaya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada kismaayo una u badan xildhibaanadaasi kuwa ka tirsan xisbiyada ay kala hogaaminayeen madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo weliba madaxweynihii kale ee dalka soo maray ee xasan sheekh maxamuud oo ah xildhibaano ka tirsan labadaas xisbi oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada kismaayo guddiga ayaa waa guddiga doorashada jubbaland waxa ay sheegeen in ilaa iyo toddoba tillaabo laga maarmaan u ah dib u habeynta hanaanka doorasho si ay u noqoto mid loo dhan yahay ay sameeyeen waxaana toddobadaasi toban iyo toba waa toddobada tillaabo ay guddigu ay sheegeen ka mid ahaa in ay dib u fireen waqtiga isdiiwaangelinta oo maanta oo isniina ku eg sida guddigu ay sheegeen oo ay bilaabaneysay toban iyo toddobada bisha ilaa iyo sagaal iyo tobanka bisha agoosto maanta oo isniin ay ku egtahay waqtiga diiwaangelinta ee saddexda cishe ee dheeraadka ay ugu dareen xubnaha kasoo horjeeda madaxweynaha jubbaland ee kismaayo ku sugan inay isku soo diiwaangeliyaan haddaba dhinaca kale wasaaradda amniga ee jubbaland waxay soo saartay warqad ay ku beenineyso waraaqado saacadihii ugu dambeeyay lagu baahiyay baraha bulshada ee looga hadlayay doorashada iyo weliba amniga afayeenka wasaaradda amniga jubbaland waxa uu sheegay in waraqadahaasi ay tahay been abuur ayna ka digayaan in warar aan jirin lagu baahiyo baraha bulshada